أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda salbiyadda maraykanka ayaa ka cagajiidaysa bixinta dhaqaalaha askarta kufaarta afrikaanta iyadoo dowladaha kale ugu baaqday inay bixiyaan qarashaadkaas siyaasiyiinta mucaaradka kooxda riddada ayaa muqdisho ka wada abaabulkii ugu dambeeyey isku soo baxyo ballaaran oo ka dhan ah murtada xasan gurgurte howlgal lagu dilay sarkaal ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa dowladdiini ah u soo gebagabaysay macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee deegaan hoos tagaa degmada xudur ee wilaayadaas wilaayada islaamiga baay ayaa mashruuca kobcinta xoolaha nool ah u samaysay xoolo dhaqatada ku nool deegaano hoos tagaa degmada qansax dheere ee wilaayadaas mas-uuliyiin ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku sameeyey goobaha waxbarashada degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurinimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa ka cagajiidaysa bixinta dhaqaalaha askarta kufaarta afrikaanta iyadoo dowladaha kale ugu baaqday inay bixiyaan kharashaadkaas haddaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka eliyas cabdulaahi xilli isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ay wajahayaan dhaqaala la-aan baahsan ayay dowladda kaafiradda ah ee maraykanka oo ah maalgeliyaha ugu weyn ee siliibiyiinta ka cagajiidaysaa inay bixiso qarashaadkii ku bixi lahaa howlgalkan wakiilka kumeelgaarka ah ee maraykanka ee qaramada midoobe john kaali oo hadlaya ayaa sheegay in la joogo wakhtigii dowladaha kale iyagu dhaqaalahooda ay ku bixin lahaayeen isagoona yidhi hadda waa wakhtigii dalalka kale ee danaynaya amniga iyo mustaqbalka soomaaliya ay kordhin lahaayeen kaalmooyinkooda dhaqaale xukuumadda washington ayaa doonaysa in lacagaha ku baxa ciidamada kufaarta afrikaanta markan laga bixiyo qasnadda qaramada midoobey iyo tan midowda afrika ururadaasna waa kuwa ka cagajiidaya tallaabadan midaas oo keentay in asmo dhaqaale la-aan ah uu wajaha duulaanka saliibiga ah ee ka socda dalkan soomaaliya tan iyo markii xukunka uu yimid donald trump maraykanka ayaa yareeyey xiriirkii kala dhexeeyey kooxda riddada soomaaliya iyadoo hoos loo dhigay maqaamka safaaraddiisii muqdisho waxaana soo baxayey warar sheegaya in maamulka trump uuba doonaya in albaabada la isugu dhufto hogaamiyaha aqalka cad oo toddobaad ka hor ka hadlay shir ay isugu yimaadeen jenaraalada ciidanka maraykanka ee ku kala sugan daafaha dunida ayaa sheegay inaysan habbooneen in wixii hadda ka dambeeya uusan dhaqaalahooda iyo amnigooda ku beerdaroobin dhanka dibadda isagoo tusaale u soo qaatay waddamada kenya iyo soomaaliya mahadsanid ilyas siyaasiyiinta mucaaradka kooxda riddada ayaa muqdisho ka wada abaabulkii ugu dambeeyey ee isku soo baxyo ballaaran oo ka dhan ah murtada gurgurte sida uu warkan ku faahfaahinayo khaalid xasan siyaasiyiinta mucaaradka ee gobolka banaadir ayaa ku guda jira diyaargarowgii ugu dambeeyey isugu diyaarinayaan qabanqaabada banaanbax ballaaran oo la filayo in maalinta beri ah uu ka bilaabmo caasimada soomaaliya ee muqodisho banaanbaxan oo abaabulkiisa aada looga dareemayo magaalada ayaa looga soo horjeedaa boobka barakicinta iyo burburinta kooxda riddada soomaaliya ee horjoogaha u yahay xasan sheekh maxamuud ay ka wadaan magaalada muqdisho xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka riddada ee la baxay madasha samata bixinta iyo guddi shacab ah oo isku xil saaray abaabulka banaanbaxa ayaa kulan xalay ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay isku raaceen in mudaaharaadku uu si rasmi ah u bilowdo biri toole oo khamiis ah shari murtad oo goobtaas ka hadlay ayaa sheegay in shacabkii masaakiinta ahaa ee lagula kacay dilka jirdilka iyo xariga lagana barakiciyey guryahooda ay weli hoyla-aan ku yihiin geedaha hoostooda kadib markii guryahoodii la xaraashay hantidii guud ee ummadane lagu wareejiyey ganacsato horor ah waxaa kale oo murtadkani si adag uu guudiyey kooxda riddada islamarkaana sheegay in xilligii kaftanku soo dhammaaday dadka dowladda u shaqeeya ee boobka aflagaadada iyo xadgudubka wadane ay raadsadaan meeshii ay geli lahaayeen barakicinta ka dhacday sanadkan magaalada muqdisho waay oo ay ku barakaceen boqolaal qoys lagu dilay dad fara badan lagu dhibaateeyey dad fara badan dadkiina weli ay hoyla-aan yihiin oo geedaha ay hoos fadhiyaan oo ad arkaysaan ilaa aan fiirsanayno sagaashan jir inta la garaaco gurigiisa lagala baxo xabsi lagu xirto gabdho la qaawiyo la garaaco xabsiyo lagu xirto ilaa aan fiirsanayno aanan ka damqanaynin kiisaska aad maqlaysiin intooda badan waxay u dhacayaan lacagtan waa badan tahay ma bixi karo iyo booskaaga nus bixi lacagna bixi sidii maamadii halkan mataqaanaa taagneed ay ka hadlaysa bilaahi calayk jaamacadaha dhulkooda in la xaraasho oo iskuullada la xaraasho oo isbitaallada la xaraasho caqli ma noqonayso haddaan lagu ilaa dowladda u baahan maxay ku qabanaysaa dowladda waxay siinaysaa ganacsato faasidiin ah arxan laawayaal ah iimaan aan lahayn runtii waxaan u aragnaa dulmi waxaan u aragnaa ceeb waxaan u aragnaa qarandun waxaas dhacaya ganacsiga magaaladan maalin walba sida canshuur loo saarayo dukaanada waa la xiray bukaaraha inta ugu badneed waa la xiray shirkadihii waa kaceen maxaa yeele toban iyo laba canshuurood oo aan islahayn oo kala socota oo nabadsuguudu qaadaya oo boolis qaadaa oo gobolku qaadaa oo degma qaadaysa ka socota lacag wareegaysana ma jirto see u noolaanaya marka dadka tee dhaqaale ka keenayan intaas waxaa kasii daran tacadiyada ka dhaca xabsiyada hawshu kaftan waa soo dhaaftay taariikh hadday naqatana waa isnaqaanaa maalin walba adoo jiifa oo hotel jiifa lacag kun doolar laba kun oo doolara xaaraan ku qaadataa waa kugu filnaaweysa kuwa kale oo jagada ku haya caayda meeshaa geli laheedana laydinka raba waxaa socda abaabul xoogan waxaana la filayaa kacdoon dadweyne oo aada u ballaaran in maalintaa berri ah uu ka bilowdo magaalada muqdisho kaasoo bulshada soomaaliyeed ay kaga hortegayso dulmiga iyo boobka xarkaha goostay ee xasan gurguurta iyo kooxdiisu ay ka wadaan gobolka banaadir
mahadsanid khaalid howlgallo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga jubbada hoose howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka diifa oo ah deegaan hoostaga degmada dhubley waxaa lagu dilay yuusuf jabad ile oo ahaa madaxa canshuurta riddada ee deegaankaasi mujaahidiinta ayaa sidoo kale soo qaniimaystay qorigii watay oo murtadka qaraxa uu haleelay wilaayadii islaamiga ah ee bokool ayaa dowladdiini ah u soo gebigebaysay macallimiinta dugsiyada qur-aanka deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi tafaasiisha warkani waxaa eegaya cabdiqani maxamed وبعثها بصيغة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأوال عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشر في يوم الاثنين طلوع بدري deegaanka yowkoyow ee maamulka islaamiga ah ee degmada xudur waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey dowro muddo ku dhow hal bil u socotay macalimiinta madaarista qur-aanka ee deegaankaasi taas oo sare loogu qaadayay aqoontooda diineed dowrada waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad labaatan macalin oo bare ka ahaa madaarista qur-aanka waxayna ku qaateen culum kala duwan oo sharci ah ugu horreyn ardayda dowrada ka faa'iidaysatay ayaa goobta kusoo bandhigtay bandhig kooban oo ka tarjumaya cilmiga ay faa'iideen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين kutubada la qaaday dhowr in iska dhex jiran xadiid walaal ku akhri fikiga walaal ku akhri siirad walaal ku akhri zuhdigana walaal ku akhri kutubada laakiin lix kutaab camal iyo diireen arbiyana nawa iyo khud caqiidata tarbiyat lislaam talkhiis sifat salaat النبي urjuزة المئية في ذكر حال أشرف البرية منظومة أبي إسحاق وأنا ما إلا رئيس زهد إن كورا ما سي واليابلا أرضيت هنون لديدي مرك ويكا أني دير إيها فنو للقاء ولا رو يعني جري qaabka oo nay dacwada diliyeen gudow dhis baraaye oo macallimiinta ardayda dhaafadheedan aad markii kursiga ardayga geliin dhikaayo ku taag lagbeeyo maaquudaadku xadiidka luqaada u sharaxaayo ملاحظات كولي اون ايلان كم كموغد ارديد لسؤال ما يسين كموغد لا راي اني جري إلهي سبحانه وتعالى خيارتني أخيري ما يبان ورصدان أجروين إلهي إنك قرأ أن شيخ رحمه الله تعالى ميبل لي الحمد لله القديم الباري الحمد محض ما أنت لله اللي سوناتي الله سوى القديم هري الله سوى دين الباري أوري مخلوق أوري محض ما أنت سوناتي ثم كديم صلاته الله أمانتس على المختار كي للدور دي كرشيها أطوي وبعد أن تنكريت محض يو ميبوان صلاة بعد جي هاكا قادويري سيرة الرسول رسول كسيريس قاضي منظومة حالية ميواتلته موجزة الفصول آلياتات تفصلية يوبلغ قابيي قسوين كسيد نشيش الهوريان ميبوانون ففصلية وان حقا قابيو انقاضي ليشيخ مولده نبي صلى الله عليه وسلم دال شديس كائنه ميبهاتي في عشر الفضيل باللي فضق بدنايتي داتي هايتي ربيع الأولي بالله ربيع الأول لرو استقبال الكعبة هذه صلاة أذن سننتي أيها المسلم لك مسلم فاستقبل الكعبة كعبة قابل حيث ميل كنت على ميل الميل يدروك في الفرض صلاة فرض والنفل سنود وهو استقبال الركن والركن من أركان الصلاة صلاة أركان تكم إذا التي أركان تسول لا تصير صلاة مثلا إلا بها أركان تسول استقبال كلها المعين ويسقط الاستقبال عن المحارم في صلاة الخوف والقتال الشديد استقبال ما بقدي إلا أنك جري إيو معناه صلاة الخوف kaasna may u ahaan qibladii gaabilowja markaasay sharduma ka inuu gaabilmana waan il ajizi waysqudu gidan il ajizi anhu kimana usuna ajirinaya kal mariidi oo kale buu ahaa oo man kaana fi safinati lanki dun saarnay aw sayaarati baaburka aw daa'irati diyaaradi idaa khasha hadii soo khuruuj al waqti waqtigi maana bahawji isku obsada kaasna may u ahaa usuna saasa ka dhiyalay maana intaasi kadib mid ka mid ah culimada deegaanka oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u soo dhoweeyey dowladda loo qabtay macalimiinta isagoona bacdallaahi u mahadceliyey maamulka islaamiga ah maynka mahadnagay bacdallaahi walaayadii oo khayrkaas ha aas aastay iyoonay inti lagaadi inti oonay ilaahay khayr inkijaazi khaas i caamnimada tankeela maynka mahadnagay sheekhi oonta dowladii kabii oo sheekhan sheekhu seenge oo dedaali ilaa labaatan i dhowr untulay walka akriyaay oo ulmadii walbari ilaahay rasuulshaynaari alcaalimu walmutacalimu shariikaani filkhayri wasaa'iru nnaasa laa khayra fiihim ilaahay khayranka jaazi ulmadii oontu walka barati oo walaka bari iyo ulmadii ontu walka baraasi bikhayr allanka jaazi ugu dambeyn waxaa goobta kelimad ka jeediyey malaaqsuubow afhayeenka golaha nuqabada islaamiga ah ee wilaayada bakool isagoona si aad ah ula dardaarmay macalimiinta ah dowlada ka faa'iidaysatay dadka macalimiinta dardaaru ansyaamay kumid ahaa macalimiinay ambiyadii dadka dhexliya atiin deegaanka haddii meel ra'aysin laha siin kaxuli oo intaas beri dad juhdisan geli casharo la siin biyaay lasin dhisaay hadaf goolahaysin la siin geliya jar bulshada deegaanka ku nool inaysan jaahilnimada ku biidan alasinka talagalsan yahob ilaahay er ee la dagaalantaan shirkiga khuraafaadka munkaraadka inxiraafka dadka soo gaara sharaada islaamka la dagaalamahay inaysan horboodan oo la dagaalantaan dadku sugaya alasinka talagalsan hadafkuna leena kaasa insha allah mayba hadafkuna leena kumid ahaa jihaadka inay lafdhabarka naga tan awlaadaysan walbartan dadaysan jaahilnimada ku biidan sabab annaga tan alla ka bii kore in jihaadka horboodo insha allahu iyo hadafkaanayay oo bilaaher ma xaqiiqii doontana osiyan ku fadaane inay shirkiga munkaraadka la dagaalantan waxyaabaha quraafaadkeena walanka qaadana widaadownaajowlmaawsuuda ee mushitaka jarangna waaqigii waqtiga la dagaalamahan hindhan lahatan dhigan lahatan intaas yaa bilaaheryaasiinkala dardaarmaan dowladan waxa ay qayb ka tahay dowraadka aqoon kororsiga ah ee uu maktabka dacwada wilaayada bakool u qabanayo culimaa diinka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayada mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga baay ayaa mashruuca kobcinta xoolaha nool ah u samaysay xoolo dhaqatada ku nool deegaano hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayadaas faahfaahinta warkani waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abu ayman sakada asbaabaha loo jideeyey waxaa ka mid ah in lagu yareeyo saboolnimada isku filnaan bulshana ay gaaraan muslimiinta dhexdooda waana xalka keliya ee muslimiinta ay ku gaari karaan baraare iyo barwaaqo sooran wilaayaadka islaamigaha ee dalkan wuxuu tusaale nool u noqday in dadka muslimiinta ay gaari karaan isku filnaansho dhexdooda ah dhaqaalaha sakada ka soo xarooda marka laga yimaado inay mujaahidiinta kumanaan qof sanad kasta ay u qeybiyaan xoolo nool waxaa jira dad sabool ahaa oo dhaqaale abuur loo sameeyey iyo kuwo waxaystay oo kobcin iyo kaabidba loo sameeyey kuwaas oo qaarkood la siiyey xoolo nool oo isugu jira geel lo iyo ari intaba mashruucan dhaqaale abuurkan oo mujaahidiintu ay soo bilaabeen xilli hore waxaa sanad kasta ka faa'iidaystaa kumanaan qof oo ka mid ah bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah dhowaan maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu mashruucan kobcinta uu ka sameeyey deegaanka raamacadey ee hoosaga degmada qansax dheere ee wilaayada baay waxaana ka faa'iidaystay shan iyo labaatan qof oo ka mid ah bulshada ku nool deegaanada hoosaga degmadaasi sheekh xamse abujacfar weliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa sharxaya mashruucan dadka ka faa'iidaysanaya iyo ujeedka laga leeyahay mashruucan runtii waxa uu ka mid yahay saad la socotidba mashaariicda bixinta sekada xoolaha nool ee walaayada islaamiga abay ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga insha allahu tacaala maadaama sekada qaybteeda kale la bixiyey ayaa hadda walaayadu waxay bilowday insha allahu in la bixiyo qaybtii kobcinta dadka masaakiinta looga talagalay in faqriga lagaga saaro ay noqdaan dad hodan ah oo hantidaasi ilaahay subxaanahu watacaala ha u barakeeye hadhow ka bixin karo zeke ku bixin karo oo maalqabeenada kusoo biiraya walaayadu dad badan bay ku talagashay sanadkan si guud ahaaneed in kobcintaasi loo sameeyo degmadan hadda qansax dheere waa shan iyo labaatan qoys oo halkii qoysba la siinaya shan iyo soddon neef oo ari ah waad la socotaayoo ariga wuxuu zeke ku gaaraa afartan ayuu ku gaara marka afartan shan neefaa ka dhamma shantaas neefna waxaan rajaynaynaa sekadan hadda soo socota ka hor in afartanka uu kaamil noqdo saasay marka faqriga kaga baxaan ay ku biiraanba dadka sekada bixinayo waa mashaariicda si guud xarakatu shaawal mujaahidiin ay ugu talagashay ummadan muslimiinta inay isku falnaadaan oo cadowgoodii iyo gacmo hoorsiga ay kaga maarmaan dhinaca kalena maxay ahayto faqrigana ay kaga baxaano hanti xalaal ah oo tii ilaahay subxaanahu watacaala u baneeyey ah in maxay ahayto loo abuuro loo sameeyo hanti abuur loo sameeyo kadibna dad isku filan ay noqdaan saan hadday ku socotona waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala meel wanaagsan ay ummadda ay wada gaari doonto waa kuwan qaar ka mid ah dadkii nasiibka u helay in kobcinta loo sameeyay sanadkan ee ku dhaqan deegaanada hoosaga degmada qansax dheere oo mahadcelin allah subxaanahu watacaala kadib cabiraya dareenkooda ku aadan sakadan kobcinta ee loo sameeyey xasane xasan isaaq deegaanka ku nooshahay raamacudoy raamacudoy farxad biinga ka socota geeg halishee horleyn aragna soddon in shan neef iranga yalla sii qofkiiba maashaallah maxaa lagu siiyey soddon ishan yalla isii horey marka wax xoolama ku joogeen haa walaa in roogi haa toman isedda oo eri ah geel oo seddex ah loo oo shan ah intaasaa in roog mayla in sheegay an o hoolo dhagata ahaa hoolagii liinziyaadii maktabka zakaawaadka hoole iinka kordhi eed intii anan dhago yalla iin sheeg haa dhiirgelinga la iin sameey intii an oo hoolo dhagow ana an buraarag yalla iin sameey soddon iyo shan naf irin ah yalla isii farxadday eeda een wiinayti shalay i owka farxad biin yaa ka dhex jiray
xasan maxamed xuseen bare deegaanka aad ku nooshahay deegaankaan ku noolahay degmada qasax dheer tuulada xawaal barbaare maasha allah ka waran farxadda meeshan ka jirto tan farxadaa jirta adduun nimcaysanaan joognaa dowlad cadaalad ee diin iyo islaamna aa gacanta nagu haysa waa noo daryeelo haysaa wax ilaahay aan ugu mahadin aan qabnaa alxamdulilah ilaaha mahad leh daryaalka ayashin maxaa ka mid ah daryaalka aan hel waxaan ka mid ah eri oo soddon iyo shan neef aha leysi alxamdulilah madaxeedana kor allaha ka dhigi arrimahan ayaa imaanaya xilli muddo sannado ah maktabka diiwaanka sekada wilaayada islaamigaha ee baay sekada xoolaha nool uu ka qaadayo dad horey sabool u ahaa balse kubcin loo sameeyey kuwaasoo dhaqaalaystay xoolihii la siiyey kadibna qayb ka noqday dadka bixinaya sanad kasta sekada xoolaha nool mahadsanida buu ayman mas-uuliyiin ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku sameeyey goobaha waxbarashada degmada ceelbur ee wilaayada islaamiga galgaduud marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintani martideena maanta waa maktabu tarbiya soo dhawaada martiyey machadkeena qurdubo machadkeena qurdubo maktabu tarbiya howl huufan bay haayaane shaqadiyo asluubta sharaftu ay ku dhehneed sharaftu ay ku dhehneed allah ma dayaco dadalkiina marnaba sannadihii lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ku soo kordhayay dardargelinta dhinaca waxbarashada diinta iyo maadiga waxaana magaalooyin badani ka hana qaaday machadiyo iyo masaajidyo lagu barto cilmiga diinta islaamka halkaasoo ay si joogto ah uga socdaan casharro iyo barnaamijyo tarbiyeed oo loogu talagalay dhallinyarada iyo carruurta maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada ceelbuur ka sameeyey kormeer waxbarasho oo lagu qiimeynaya xaaladda iyo heerka waxbarasho ee magaalada gaar ahaan macadka qordobo faraciisa ku yaala gudaha magaalada kormeerkan waxaa hogaaminayay mas-uuliyiin ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta kuwaasoo si dhow u eegay habka waxbarasho iyo waxbaridda ee macadka iyo sida ardaydu uga faa'iidaystaan casharada diineed iyo duruusta maalinlaha ah mas-uuliyiinta ayaa halkaasi tegay xilli daabuurka ardayda uu bilaabanayay ardayda macadka qordobo ayaana soo dhoweeyey iyagoo ku qaabilay erayo tarxiib ah oo carabi ah kuwaasoo muujinayay farxadda iyo qadarin gaar ah oo ay u hayaan martidooda sharafta leh أيها الطلبة الكرام في هذا اليوم حل علينا ضيوف عظام وزوار كرام جاءنا وفد من مكتب التربية والتعليم وحق علينا أن نرحب بلجنة التوجيه والإشراف التابعة لوزارة التربية والتعليم لحركة شباب المجاهدين مرحبا بكم يا لجنة الإشراف مرحبا لأعضاء اللجنة مرحبا بأهل الفضل والمنغبة بمجيئكم نورتم معهدنا وبقدومكم أضأتم ضابورنا فأهلا بكم في المركز الأول لمعاهد قرضبة في الولايات الإسلامية أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم أهلا وسهلا بأهل الفضل والهمم أهلا وسهلا بأهل المجد في القدم أهلا وسهلا بأهل السبق والقمم أهلا وسهلا بأرباب الفضائل في معهدنا قرضبة ذي الفضل والحكم intii uu kormeerka socday ayaa mas-uuliyiintu waxay si gaar ah u soo booqdeen fasallada waxayna si toos ah ula kulmeen ardayda iyo macallimiinta iyagoona ku bogaadiyey dadaalka ay ku bixinayaan fidinta cilmiga iyo barashada diinta maamulaha maxadka qordoba ayaa uga mahadceliyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta booqashada ay ku yimaadeen isagoo tilmaamay in kormeerkan uu dhiirigelin u yahay macallimiinta iyo ardayda si ay u xoojiyaan tayada waxbarashada waxaa sharaf weyn inoo ah haddaan nahay maamulka iyo macallimiinta xarunta dhexe ee qurduba in maanta ayna soo booqdeen noo yimaadeen wafdi qiimo badan oo ka socda maktabu tarbiya watacliim lixarakati shabaab almujaahidiin ka oo uu kuurgelayay waxbarashada ka socota xarunta aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa dadaalkooda iyo socodkooda iyo saamaha ay u soo qaadeen in ay saxaan ogaadaan tacliimta ka socota xarunta shukran lakum ayaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa baaraka allahu khudaakum wasadada mascaakum saamihiin allah ka dhigo saamihii xajka lagu tago xaqiiqdii dareenkeenna haddaan nahay maamulka iyo macallimiinta xarunta dhexe ee qurduba lama qiyaasi karo aad iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay maktabu tarbiya wa tacliim oo mar kasta u taagan heeganna u ah shaqada waxbarasho in uu saxo manhajka toosiyo si dhallaanka soo korayo ay ugu soo barbaaraan waxbarasho islaami ah waxaan leenahay shukran lakum alfa mara wajazaakum allahu khayra aljaza dhanka kale qaar ka mid ah macallimiinta iyo ardayda ayaa warbaahinta u sheegay inay si wanaagsan u soo dhoweeyeen kormeerka iyagoo sheegay inuu kor u qaadayo dhiirigelinta iyo kalsoonida ardayda ee waxbarashada macadka annagoo ah macadka qurduba waxay noo imaaday kormeer kormeerkaana soo booqday kuma ekaysan keliya inuu inoo soo martiyey oo halkan uu inoogu yimiday sidoo kale waxa uu in fara badan soo galay xisooyinka ka baxaya macadka qurduba isagoo kormeeray qaabka iyo cashirada u socdaan macallimiintu qaabka iyo cashirada u bixinayaan ardaydu qaabka iyo cashirada ula socdaan iyo sida ay isula falgelayaan ardayda iyo macallimiin waxay ahaayeen ragga kormeerka ah rag odayaal ah wejigoodana ay ka muuqato in fara badan inay kusoo dhex jireen waxbarashada iyo waxbarista ubadka ummadda soomaaliyeed kadib guddiga qiimaha badan markii uu soo dhammaystay shaqadiisii aaday kormeerka fasallada macallimiinta iyo cashirada waxay u soo jeesteen in ay macallimiinta u qabtaan shir iska yar oo ay macallimiinta ugu soo bandhigayaan akhdaa'da ama waxyaabaha khaladaadka ah ee laga yaabo marka inuu ku dhaco macallinku intuu darsiga ama cashirka uu bixinayo iyadoo macallimiinta laga waaniyey lagana dardaarmay khaladaadka laga yaabo inay ku dhacaan inta ay darsiga bixinayaan iyadoo hadafka laga leeyahay arrintaana ay tahay in kor loo qaado wacyiga iyo garaadka macalimiinta xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa guddigan kormeerka ah inuu inagu soo kordhiyey waxyaabo fara badan oo annagu aanan awalan horey aanan u ogeyn oo inagu cusub oo la xidhiidho qaabubixinta darsiga iyo la falgalka ardayda waxaana guddigan ka kororsanay khibrad iyo waayo aragnimo fara badan ugu dambeyntii annagoo ah macalimiinta macadka qurduba oo isku duuban waxaan jeclaan lahayn mar walba in naloo soo celceliyo kormeerka sidaan oo kale ah si mar waliba aan u saxno khaladaadka laga yaabo inaan ku dhacno oo aan uga warhayno nafteenna cashirada aan bixinayno cidda aan siinayno
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaana soo booqday wafdi ka socdo maktabu tarbiya wa tacliim ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna nagu soo booqdeen xarunta dhexe ee qurdubaax waxayna fiirinayeen qaabka aan wax u baranayno iyo macalimiinta siday ardayda wax u barayaan si fiican mulaaxada aynuu sameeyeen maasha allah waan u mahad celinaynaa waad ku mahadsantihiin bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed sal ly slam maanta halkan waxaa nagu soo booqday wafdi ka socda maktabka tarbiyada tacliimta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna nagu soo booqdeen xarunta dhexe ee qurduba waxayna naga kormeerayeen qaabka aan wax u baranayno iyo qaabka cashirta aan u baranayno iyo qaabka aan wax u diyaarino waan kusoo dhoweynay waan isla joognay xisadaha ayna la qaadanayeen qaabka anaga wax u baranayno ayay dhegeysanayeen iyo qaabka macalimiinta ay cashirka u bixinayaan maalintii dhamay nala joogeen xisada aada u badan ay cashirta nala dhegeysanayeen ay naga warhayeen oo mulaaxadaadka ay qoranayeen kasoo baxa dhanka ardayda dhanka macalimiinta wayna ku mahadsan yihiin inay nagu dhiirigeliyaan ay naga soo booqdaan nagana kormeeraan waxbarashadeenna qaabka aan wax u baranayno aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah ardayda digata macadka qordoba xaruntiisa dhexe ee ceelbuur waxaan ka warbixinayaa guddi noo imaaday oo ka socday maktabu tarbiya wa tacliim kaasoo kormeerayay macadkeena qordoba iyo ardaydiisa iyo qaabkay wax u bartaan waxay nagala qayb galeen taabuurkeena waxaana leenahay soo dhawaada waxay nagala qayb qaateen xiisadaha macadka ka baxo waanu ku faraxsaneen inay nagala qayb qaataan xiisadaheena iyo taabuurkeena intaba waanu ku faraxsaneen booqashadooda aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa waxaana leenahay kusoo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka allah subxaana watacaala mahad iska leh nicmooyinkiisa aan lagu soo koobi karin halkan allah subxaana watacaala wuxuu yidhi wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddii aad isku daydaan nicmooyinkii inaad soo koobtaan ma koobi kartaan nicmooyinkaasna ay ugu weyn tahay nicmat alislaam waaliimaan mahadda alle kadib waxaan u mahad celinaynaa wafdigii ka yimid maktabu tarbiya watacliim ee nagu soo booqday macadkeena qurduba xarunta dhexe ee degmada ceelbuur maktabu tarbiya waxaa leenahay maktabu tarbiya kama kaftanee wayna kaafisaa dad aqoonii garaad leh baa howlwadeenka ahoo daa'imkiin ha idin karaameeyo manhajkii reer galbeedka baad maskaxdiina ka meedheen mowlihiina ha idin maamuuso maamulkii ka howlwaday maktabkeena sharfanaay mowlahaydin maamuuso maamulkii ka howlwaday maktabkeena muuqa weyn sacaado baan idiin rajaynaynaa allah ha dhaafo dembi kormeerkan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta ku doonayo inuu kor ugu qaado tayada waxbarashada maamulka iyo isku xirnaanta xarumaha diimeed ee wilaayaadka islaamiga si ardaydu u helaan aqoon tayo leh oo waafaqsan diinta islaamka mahadsanid marwan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landaluusa xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu